badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dekedda magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha iyo kuwa kasoo gala xuduudaha dalalkan dariska nahay sida kenya etoobiya ayaa intaysan magaalada soo gelin waxaa tayadooda hubiya hay-adda tayadhowrka jubbaland si wixii tayadooda xumaato loo qabto iyadoona laga duulayo ilaalinta badqabka bulshada dhanka kale marka ay noocyada kala duwan ee badeecadaha soo galaan magaalada waxaa jira baaqaaro ay ganacsatada ku kaydsadaan badeecadaha sida raashinka kuwaas oo mararka qaar raashinku wakhti dheer ku jiro taas oo keenta in badeecada wakhtigeedu dhaco ama sidoo kale tayadiisu xumaato maadaama bakhaarada lagu kaydiyo raashinka ay yihiin kuwo kulul madaxa tayadhowrka ee hay-adda tayadhowrka jubbaland cabdi xuseen dubbad ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ka dhalan kara cunista badeecadaha dhacay ama tayadooda xumaatay sida raashinka iyo daawooyinka wallaahi saameynteeda waa midda hadda maanta halka aan dhigtay dadkeena inta ugu fara badan la wada jiifaan xanuunada xunxunka ee kaasarayowga iyo xanuuna ayna garanaynin iyo wax walba oo xun oo waxaa la dhihi jiray cudur inaga inoogu badan wuxuu inoogu badan wax meel kale oo controolkiisii ama tayadiisii ay liidato shaygu mar kasta oo tayada ay kaba tagto de qofkii biniaadanka wax u tari mayso qofkii nolol buu rabaa inuu wax naftis wax soo geli lahay uu cunuu rabaa markeed wixiiba shayga bilaatay u noqdo qofka caafimaad darro ka qaadaro bay-adood hadii isla wada hadlawda innaga dhan ba isla wadumayna laakiin haddii tayadu inoo wanaagsan inay caafimaadkeena uu taab noqdo marka cunooyinkii oo tayadoodu liidato waa caafimaad darro waxaa iyadan oo kaloo jirta dawooyinka laftooda oo iyagana bilaataya laga yaabo dhowr siis ama intaasoo milligaraam oo kale ama garaam oo kale qofka daweyn lahayd dhows culus lagu sugo marka dhakhaatiirta wadiisan waxay ku leeyihiin ilaa intaa la gaarsiiye maahane qofka xuma tarayso waxaaso dhan waxa kow ka ah waa tayadii tayada marka hadday liidato cudurrada baa fara badan dawooyinka waxay noo tirmahayaan cudurro aan la aqoonin oo kalena waa imaanayaan marka waxaan isleeyahay waxa ugu fara badan dadkeena haddii hindiya loo qaado iyo haddii waddanka loo qaado ugu fara badan keliyaha fadhiisanaya iyo waxaa la dhihi jira kansarayoowan iyo waxay noo sababahaya waa bahalkaas tayadoodu liidato marka ilaahay idankiisa waynu ka dhakhaatiirtaas waa la kulannay oo waxaa jira mid dhakhaatiira oo dowlad goboleed jubbaland ay leeyihiin baa jira dhakhaatiirtaas hay tayadhowrka ama shirka tayadhowrka iyo wasaaradda caafimaadka kulamo waan yeelanay waxyaala mid haddana waxaa u socda in haddii ilaahi xeerar laga soo saaro waa lala kulmay haddana way socda hawshooda waxaa socdaa dadaalo lagu hubinayo tayada badeecadaha kala duwan ee ku kaydsan bakhaarada magaalada kismaayo taasoo iska kaashanayaan hay-adda tayadhowrka jubbaland wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland